saldhig umuya wali ballanka talagala iyo ku howlgalan ciidanka booliiska degmada wasila oo ka shaqeeya nabadgelyada bulshada iyo horumarinta amniga oo iya qayb ku ah mashruuca casliinta qur-aanqaadowka kaabayaasha muhiimkan ah oo lanka adeega waa shacabka walibanaa ku koobantaa qolol dadka la giirowa xaangoo dacwado laka qaadawa iyo xafiiso ku howlgalayaga saraakiila munaasabada laka xarag jaraayiyo waliba gobro ku hayaya maamulka degmada wasila madaxdo ku tirsanaa maamulka galmuduga saraakiila ciidanka booliiska iyo odayaalka deegaanka siyoon dhiirgeliyanga iyo ciidanka booliiska landhisa meeliyo ka shaqeeya lahayanga xogayaha dowladda hoose liibaan cabshire cabduqaadir iyo gadoomiyaha degmada wasila cali xasan guuleedo meelasayti hadalaha ku jeediyanga yaa mahadnageenga hirgelinta saldhigunga maadaama iyo baahi badan iyo qabenga oona dalbadeen iyo xarumo kale ee dowladda reedonise walanka sameeya
mar labaad inaad wasil nagu timaadaano saldhigga sidoo kale midooda yurub waa ku mahad celaynaa insha allahu tacaala oo deeqdan isagoo soo marsiinaya dowladaha federaalk ee dowladda galmudug halkan ka fuliyey dowladda galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya waxaan u mahad celinaa mashaariic kale oo ka mid yahay xarunta degmada kuwa hadda la soo wado aan codsanayno ay ka mid yihiin xarunta maadaama la dhisay wasiil bostigii maaragtay stationkii waxaan codsanaynaa maxkamaddii in ayadana lagu daro oo dheegga lagu qabto maadaama iyo xaruntii c i d da waxaa kaloo halkan ka codsanaynaa xaruntii garoonka weyn ee kubadda cagta oo magaaladaaldhiga booliiska degmada hobyo degmada wisil aad baan ugu faraxsan nahay waxaan u mahad celinaynaa dowladda federaalka dowladda galmudug oo noo suurageliyey inaan maanta ay noo dhisaan saldhigakan aad qiimaha weyn oo sharafka leh oo aan baahi u qabnay muddo badan aan u dacwoonaynay
ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka galmuduga maxamed cabdi cilmi iyo sheegay iyo mashruuca lanka talagaliya horumarinta goobo danto guuda u soconaan ballan qaaday iyo sii wadi doonana dadaalada kale oo laka dhiso waa xarumaha bulshada lanka adeega waa anigoo ku hadlaya magaca qaybta ka ah hawshan xarigjarka saldhigga degmada wasiil wasaaradaha kala duwan wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga oo qayb ka ah mashruucan iyo dowladda galmudug oo dee kaalin mug leh ka qaadatay waxaan maanta u fadhinaa ama u joognaa inaan aan xarig jarkii ama lagu wareejiyo howlihii loo qaban lahay bulshada degmada wasiil marka si guud ahaan waxaan rajaynaynaa hadduu ilaah yiraahdo in mashruucan ay si qurux badan loo dhisay mashruucan sida yacni mugga leh aan rabno in bulshada looga faa'iideeyo ah in cadaaladdu ay iska dhagax wada aragto gelisay oo ah midooda yurub wasaaradda dowladda galmudug iyo dowladda federaalkaba iyadoo kaalin mug leh ka qaadatay in degmadan ay hesho mashaariicdii ugu horreysay oo ah xasilinta